barnaamijkeenna cawayska washington qodobada aan idiinku hayo waxaa ka mid ah filan cusub oo ay soo saareen fanaaniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka u k sheekadii adeegto oo haddii aynu wax badan u soo joognay maryan oo silic iyo saxariir u dhammaaday haatan caashiq iyo nolol cusubii u bilaabantay qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad ku maqli doontaan caawa iyo cawayska aynu ku bilowna ee nin soomaaliyeed oo ku sugan dalka norway islamarkaana ku shaqaysta tagsiile ayaa barnaamijka cawayska washington u soo gudbiyey sheeko isaga ku dhacday xilli uu ku guda jiray shaqadiisa tagsi wadista islamarkaana uu telefoon ku hadlayay cabdirashiid wuxuu leeyahay qofka telefoonka ku hadlaya waa maqana jooge bal hadda sababta uu ku noqday ha inoo sharxo cabdirashiid kusoo dhawow barnaamijka cawayska bal qisadaasi kugu dhacdayna nalag wadaag sheekada igu qosolka badneed ee igu yaabka badneed ee weligay aan madaxayga iloodeyn waxay ahayd ciladii aan kala kulmay telefoon anigoo shaqeynayo aan ku hadlayo iyo taxiga waa taqaanaayo dadka markay shaqeynayaan oo weliba transportka ku jiraan waxaa u sahlan inay mobileka intay dhagaha gashadaan iskala sheekaystaan darawal kale ama dad kaleo meel ka joogo jirow deedna tagaasida meel bay istaagaan lagu sugo ama dadka ay kasoo degaanoo meelaha ama madaarada eh ama tareen stationada eh aniga oo halkaa aan taagannahay safsafna loo socdo ayaa waxaa yimid meeshii ayadeed qof bassenger oo in la qaada doonayo qof rakaaba qof rakaab qofkii rakaabka ahaa labadaanada gaari aniga gaariga kale ee midigta iga taagan ayaa u horreynay marka anigu waa laiga horreeyey kaasaan lambar laba ka ahaa laakiin qofkii rakaabka ahaabaa aniga toos ii soo aaday albaabkuu ii furay anigu teleefon baan ku hadlayay markuu albaabka iska furay ayaa gaarigii kale ninkii waday wuxuu ku yidhi intuu u baaqay oo gacanta u taagay buu yidhi aniga ayaa iskale doorkan gaarigan maaragtay yaa horreeyaa qofkii gaariga unbuu qab ii siiyey albaabku iisoo laabay ii xiray gaarigii kaleu raacay anigu teleefonkaygii baan iska watay oo waxaan u maraynaya qofku inuu gaariga soo galay saacaddii baan shiray saacaddii baan shiray waad aragtay baabuurta waxaa ku xiran dee taxi laiska gelayo ma ahana waa hal mitir iyo g b s iyo iskriinno waaweyn gudaha ku leh oo wax walba ku jiraa marka ilaa aad kaa daarto lacagta kuma bilaabmayso lacagta waa inuu bassengerka u arkaa bidhaanteeda intay marayso shilin laba shilin saddex shilin sida u kordhayso wata saacaddii baan iska daartay waan la dhaqaaqay qofkii hadda qof ima saarnay ogow laakiin waa manay keligay telefoonna waan ku hadlayaayoo koox baan la hadlayaa kaleeto saacaddii baan iska shitay waan socday malahayga adigu xoogaa markaan socday traffic lightka ugu horreeyey markuu istaajiyey ayaan ayaan ninkii la hadlay oo idhi lacagta ma dhab ma ma kaar baad ku bixinaysaa kaararkan lagu bixiyo dhabadka miyaad ku bixinaysaa mise kaash baad u dhiibaysaa ninkii sidii wax ila hadlahaya waxbaa ila hadlayo wuxuu igu yidhi kaar baan ku bixinhayaa adreeska nooca ahayna waan u socdaa waxoo dhanna waa wax un aniga aan iska daadiciye mooyaane wax adrees ii sheegay iyo wax kaar ii dhibay midna ma lah baabuurka ninka uu saaran yahay saddexda kursiyee dambe meesha madaxa la saaree kuusan waxaa ku jiray koofiyado maryo lagu xayisiinayo tareemada dheereeye ee dhulka hoostiisa maro xayisiintooda marka mid ka mid ah ayaa ka maqnaa maradii deedna kaasaan madooba marka kaasaan u maraynayay qofka madaxiisa inuu yahay wata iska dhaqaaqay traffic lightkii ka baxay kii labaad markaan tegay baan haddana eegay meel boostaajan saa u arkay marka waan eegay war gaariga qofka ma dhex meeshan wax dhaqaaqi ma lehe maxaa dhacay baan iri haye gaarigi gaarigii baan dhinac u yara istaajiyey si wacan baan isha oogu eegay misna dadba ma saarna gaariga waan waan la soo wareegay waxaan is idhi malaha waxaan waa taxiga dee howlo badan baa naga soo maray meesha baa meesha la saara lagajka la saara boorsooyinka iyo alaabaha lagu raro oy qaybta dambe isku furan gaariga waa station waagane intuu baxay uu sidii kuwa weekendiga naga geli jiray amuu qofka wuu laf yaraayo meeshaa galay albaabkii dambaan furay wax kuma jiro ciladaa ciladaa iyo hawshaasi waxaa iskale mas-uuliyaddeeda waxay ahayd telephone mobile qofkii markaad weyda yaabbaa kugu dhacay qofkii markaan waayey yaab baa la ii taagay waan dhididay keligay meel baan istaagay shaydaankaan iska naaray horta markaan shaydaanka iska naaray baan waxaan is idhi malaha xisaabta ma ku darsatay qofkan inuu dhexda ku degay intuu intaa telefonka ku hadlaysay deedna jidkii baan dib usoo qaaday sidaan marba qofkii socdaba u eegayay qofkii socdaba u eegayay yaan markaan quustay oo ogaaday wax iga degayna inuusan jirin yaan xisaabtii un mar dambaan waxaan isku qanciyey wixii aan qaaday inuu mobile ahaayo inuusan ahayn hataa xitaa jin marka hawshaasoo igu yaabadneedna taxi waa iga soo maray laakiin ciladaasi waxaan ugu talagalay waa v o a da ay ula wadaagaya waa dhibaatada uu mobileka leeyahay qofka shaqaynaya uu ku hayo
waa hagaag dhegaystayaal bal inta aynaan u gudbin filimkaasi aadka u qosolka iyo maadda badan ee magaalada london lagu sameeyey oo aan qaar ka mida jilayaasha ka waraystay aynu ku horrayna sheekadii adeegto iyo maryan oo caawa nasri cusubi u ifay islamarkaana markii ugu horraysay ay ka muuqato yididiilo ah inay heshay lamaano la qaybsado dhibaatada taloyuu noqon ninkaasi toddobaadkii hore sheekadu waxa inoo joogtay maryan oo gaashaanlihii uga mahad celisay dadaalka uuu sameeyey caawana jawaabtiisa haynoogu bilaabo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo sheekada inoo haya
keligaa ma aha intaan gacan qabtay waana mid qof kastoo aadminnimo ku jirto ku waajib ah taasi taan anigu is idhaahdo wax weyn baad u qabatay waabay dhacday hadda dhowr iyo toban sano laga joogo markaa anoo fasax miyi ku tegoo safar qarable ah iyo hoon ah wax ka wada aan ku soo laabannay inan yara libaaxgeed inta ku ootay oo cuni rabo gaashaanlihii baa yidhi gaashaanlaha mar alla markay intaa oo keliya afkiisa ka soo baxday baa maryan jidhkeedii dhammaa wada dubaaxiyey way qabowday kululaatay jiriraco lagu wada jebiyey inay hadasho ayay maagtay markaas ayay keliba weysay dhimbilaa dubkeeda wada fuulay nabaraa ka soo wada yaacay oogadeeda waxay kala hubi weysay inanta la soo qaaday inay iyada tahay iyo in kale intay kuurkuursatay bay hadba dhan eegtay waxay sugi weysay hadallada isaga ka soo baxaya afkiisay gacanta saartay oo tidhi meeshu xaggay ahayd jawaabta soo socota bay aad u sugi la-ayd wax kale iska daayo timaha istaagay fadhiga inay ka kacdayna wax yar u jirtaa meeshu waxay ahayd meel la yidhaahdo dhuun libaax oo libaax badan gaashaanlihii baa yidhi maryan markay hubisay inay siday moodaysa tahay bay iyadoo gariiraysa isagii dusha uga baxday ilmo ayaa ka shumaysa wax hadal ahoo la garan karaa waa ka iman kari la'aa afka unbaa labadaa noqday isagii waa garan waayey waxaa maryan ku dhacay wuxuu is yidhi malaha qalal bay qabtaa oo waa la qabtay inuu dhan isaga duwuumaagay haddana yare ka xishoo dad meesha ka dhowaa baaba ka yaabanaa naagta ninka saloolanaysay intuu tartiib u qabtay oo fariisiyey buu yidhi maryan waa sidee ma waxbaa kugu soo kordhay oo nabar baa ku qabtay iyadood moodda inay maantoo dhan ordaysay bay dib ugu soo laabatay meeshii horay salka ugu haysaye ee uu fariisinayey intay neeftii kor u raacday bay tidhi wax kale iguma soo kordhine maxaad u malaynaysaa amaad ka odhan lahayd haddaan anigan ahay taad libaaxa ka badbaadisay haddana aad weli badbaadintii u wadid isagii baa isla qaadan kari waayey oo inta dhulkii la wareegay meeluu wax mariya garan waayey cabbaar buu hadalkiiba ka maagay oo inta hadba dhan eegay mar dambe yidhi yaah ma adigan baa ma adigan baa tii markaan libaaxa ka cayrinay dusha nooga soo dhacdaye na jajabin gaartay adduunyoy hoy wallay anigay ahayd waa idinkii xabadaha riday dabadeedna meeshaan ka barooranaya yimid waataan intaan aayar u soo deg haleeli waayey aan soo booday waataan dusha idinka soo dhacay dabadeedna aynu afka ciidda wada darray waataad cuntada iyo cabitaankaba isiiseen maalin dambana aynu magaaladii iyada ahayn tagnay maryan oo aad moodda inay sakhraansan tahay baa hadallada iyadoon is ogeyn tuurtuuraysay isagii weli inkastoo runtii faraha laga saaray haddana wuu hubi la'aa mar wuu qaataa misna inta hadba dhan eego oo madaxa ruxuu yidhaahdaa yaah war ileen waxaadan filan waad la kulantaa sidii dad inta aad isu yaqiin isna jeclaa muddo dheerna kala maqnaa oo hadda isu yimid bay si cusub hadda isugu soo farabaxsadaan xaaladoodii baa si kaloon la filayn oo ka duwan markay meesha imanayeen hadda u dhacday hadba inta laysfiirsho baa laysku qoslayey kamana ay duwanayn dad isjecel oo aad u kala raagay gaashaanlihii fikrad kalaaba gashay maryanna sidoo kale waxaa ku sii batay kuna sii cuslaaday danayskay isaga daraynaysay cabbaar baa hadallaan lays ag fadhiyey iyadoo qof waliba hoos ahaan wax isu tusayey kana xisaabtamayey marunbaa isagii kacay oo inta iyadii gacanta soo qabtay yidhi maryan ma u malaynaysaa inaad bixi karaysid balse takhtarka aynu weydiinno maryan way istaagtay oo waxba kama ay fogaane isagiiye iyadoo isu rabta ku dhowaanshihiisa qabashaduu soo qabtayna aad uga heshay bay tidhi hadda waan ladnahay waan bixi karayaa inoo weydii takhtarka walowba aan malaynayo inuu inaga ogolaan doono takhtarkii baa la isula tegey takhtarka naftiisa sibaa loogu jiray oo maryan baaba si ula muuqatay wuu la socdaa arrimaheeda haddana meel buuba iska tusay oo wuuba u dhakanayay wuu la socday in maryan ayan dad lahayn gaashaanlaha mooyaane taasuu qorshaystay inuu isaga dibadda dhigo gaashaanlihii baa takhtarkii u yimid oo weydiiyey datoore qoftan baan doonayaa inaan saaree ma suurtogelaysaa datoorkii oo dantuu lahaa ka eegaya ayaa yidhi maya maya qoftani weli way jiran tahay mana ayan dhammaysan dawadii loogu talagalay inay qaadatee iska ilow saarid iyo waxaas maryan iyadu way fahamsanayd baad moodaa ilaa iyo xad danta datoorka ha yeeshee isma lahayn sidaa ayay igu sii weyn tahay gaashaanlihii baa waxba wax la qaadan kari waaye kama dhigine isaga guuxay talada takhtarka hadalna isagoon ka soo celin isaga huleelay maryan buu inta gacanta qabsaday xaggaa ula sii dhaqaaqay takhtarku wuuba ka masayrsanaa taabashada maryan gacanteeda la taabanayay gaashaanlihii baa maryan inta meel istaajiyey oo ku soo jeestay yidhi markaas wakhtigu waa habeen aan sidaa loogu jeedin qofaan meel iftiin la taagnayn horta hal aan goostay mar aan fogayn aan kuu sheego hal iga tala ahna aan kugu booriyo midda aan kuu sheegayaa waa anoo go'aansaday inaan isguursanno waana go'aan aan gaaray markay ii caddaatay inaad tahay taan horayna libaaxa uga riday haddana sidaan isla ognahay aan u bartay midda talada ahee aan kugu boorinayaa waa inaad maanta laga bilaabo niyadda u sheegtid inaad xaas tahay odaygaaguna aniga ahay mar aan dheeraynna aan samayn doono waxyaalaha guurka lagu yaqaan markaad meeshan ka soo baxdidba
waa tahay dhegaystayaal haatana aynu u nimaadno filimka ay sameeyeen fanaaniinta reer london waxaa filimkan hal abuuray amaba qoray faarax murtiile islamarkaana ka qayb qaadanaya jilitaanka filimkan waxaan khadka telefoonka ee magaalada london kula xidhiidhay faarax murtiile iyo farxaan xidig oo qaybaha ugu qosolka badan ee filimkan jilaya marka hore aan ku hormaro faarax murtiile faarax bal ujeedada filimka noo faahfaahay waa filim wacyigelina oo waatan laga joojiyey ingiriiska jacadkii marka bulsho badan oo xoogan ba ayaa arrintaa jacadka ku dhex jirtay ama ka qanacsanaan ha cunaan ama saameyn kale ha ku yeelato oo dadkii cunayay dadkii kale ay la noolaayeen saameyn ha ku yeelato marka inuu dhibaato ahaa oo dhibaatadiisiina la muujiyo wanaaga soo socdaan la muujiyo intii qayri jirtay marka hore dubaabkeeda iyo itixaamkeeda iyo qarawgeeda iyo itixaamadeeda ay muxuu ahaa ay ay marxad noocaasa gelayaan dabeetana muxua marxadda ay ka gudbi doonaan watay markaa filinka ma waxaad ugu tala gasheen inaad la duubo deetana markaa sidii muufiga caadiga ah loo daawado shinemooyinka lagu daawado mise idinka ayaa sidii riwaayadihii iyo masraxiyadihii soomaalida u matelaya oo markaa idinka oo markaa matelaya life la idiin daawanaya maye waxa aan ugu talagalay filimka in uu noqdo musafir soconaya waxaana aanu ka heshiinay oo watalan t v ayaa laga soo daynayaa waana musakal buu noqonayaa ama taxane ayuu noqonayaa oo weli ma lihin inagu wax taxana ah waxay yidhahdaan badanaa sheeko gaaban iyo waxaasaa dadku ay sameeyeen marka anigu kan waxaan ugu talagalay sheeko dheer inuu noqdo intee in laeg inuu socdaad ugu tala gashay inuu socdo oo ilaa uu ka gaadhayo muxuu ahaa in ay taabato ummadeenii kale xaggaa joogtay xitaa ay taabato jaadka qaabka loo joojin karo waa qaab aan ugu talagalay sida filimada caalamku ay waxu duubtaan inaan oo dee meel kasta lagu duubayo suuq leh oo meel walba leh oo meel kastoo dibada ay ku nooshahay muxuu ahaa leh weeyaan watay oo suuqa lagu duubayo baabuur la wato caada layahay guryo la joogo dibadda loo baxayo muxuu ahaa kubadda ciyaarayo isguma la tegayo weeyaan oo markaa halabuur dhabana inuu yeesho ayaan ugu talagalnay oo kelmadda ka soo baxaysa ama xigmad noqdo gudbinayo ama wacyigelin gudbinayo anigoo gabadhii ku mashquulay xaas ku mashquulaya marka hore waan ka maqlaa markaa markii jaadka la joojiyo iyadoo cuntadii karinayso baasta karinaysa naa ku dar bariiskana isqofka axrisana war ma dherigood usa doonata haddana way ga tegaysaa waxay tegaysaa khasaarad iyadoo dhar ku guranaysa naa horta dharkanaad kala qabyaaladinaysa sidii baacweynin baa meesha kusii libdaya iyo duruuxe ku guursa shaaraan ha kala qabyaaladinin balaada faaraxow ii kaadi aynu wada dhegaysanno qayb aad jilaysaan adiga iyo fanaanada kaltuumbacado ood adigu matelayso nin muddo dheer qaadka cunayay markii la joojiyeyna isku dhex yaacay kaltuunno ay xaaskaagii matelayso
aw shaarkayga gelig koy ku xada koy saas maxaa ahaa ku xamadka noocee sameeya horta bal wallahi adigon kan maya waan weynayaa so ninkan weynaya marka koy waa la tuujin adigu dhan ramaadaha hal shay baad leedahay halka shay waan waan ayaa kasta oo meedhaa kama reebo waayo waxaan dhar keenay mee maalin walba saas ka jooji kuwa maanta waa ganaxayn adkumayni maanta anigu maad uximaynaysa bal shaydaanka iska no no no no waxaa jirta kuwayga may kuwayga may jooji qabyaalada dharka dee maxaa sameeya waa kan haya wada shaqeeyo adu hawsha may ma ahayd ee shaqeeyo dharkayga imay dee soo nina meedhaya maaha iska fadhiisa waxaan ku qoslay waa maxay dharkan la kala qabyaaladaynayaa waa qabyaaladii aad fadhi ku-dirirka iyo meelaha qaadka ku hayseen oo guryihii loo soo raray marka dambe waxaan cunayaa walaalo mid baan kuu sheegaya maanaya waxaad ii samaysaa carruurta shanta yar yar baan kaxaynaya waa tisaad kala joojiyey markaa nairobi baan geynayaa diinta ilaahay markay dee waaweynaada wadaada noqdaan baan soo celinaya adduun inaan jaad ku doontay mogta hagga jaadkana adduunka o dhan waa laga joojiyay oo jabaan waa laga joojiyay waa laga joojiyey adduunyada o dhan waa laga wada joojiyey markaa waxaan socdaa ninkii weyn wanaagsanaaday walle ma diinta carruurta maanta waxaad fikeraysaa waxaad ka fikeraysaa waa hagaag balan u gudbo farxaan xidig oo isna filimka ku matalaya doctoorka farxaan haye filimka qeybtaan ka matalaya waxa weeyaan anuu docteer baan matalayaa g b giisa ama dakhtarkiisa u gaarkaa marka waxa weeyaan waxaan aada iyo aada uga caawinayaa amaahan kala hadlayaa sidii uu beish cusub ama nolo cusub nolosha noloshan cusub ee ha u soo baxay siduu ula qabsan lahaa maadaama mugdigii hore iyo qolkii marat murugada badnaa ee mustaqbalka ulahayn uu fadhiyey uu ka soo baxay oo adduunka usoo baxay dee adduunyada hore u martay inaan maaragtay aanu bildhaamino oo wixii dakharaahe qaadka ka soo gaadhayna aad ka daaweyso si fiican carabkii muruqu ka gala muddada ku calaalinayay iyo waxyaabahaasaa loo duugayaa soo ma aada iyo aad waan gartay bal farxaanoo aynu wada dhegaysana qayb ka mida mar adiya faarax murtiile isla kadeedan tihiin oo uu leeyahay bal qaadkaba daawo ahaan iigu qor si aan booliska ugu caddeeyo inaanan dayn karin dhaktar weynoo soomaaliyeed baa marka ummadaada caawidis weyaan aniga intaada qor ya hurdadani waxaan iska daa hurdadu waa tan ka cararayna hurdaadna walasa hurdadu ragii soo jeedi jiray ee ummadda waxaan howlayaa kala waday ee ummad ummadda waxaan u wadnay haddii narwasa jaadka la daa joojiyo ya ummadda wa soo jeedaya maxaad u qabatay markaa ummadda oo waxaan yaa dhistay ee wasaarada kala bedelay arrimahan ar soomaaliya iyo xuquuqinsaankan iyo waxaan wada socday iyo maamul gobol waxaan wax isaata iyo waxaan oo dhan annagaa wadna iyo baaltogyada iyo facebookyada iyo twitterka ka hadlayno iyo internetada markaa ummadda yesu ummad wada quuranaysa midaan ku idhaahdo ha waxaan kuu dirayaa waxaad u baahan tahay cilmi nafsi cilmi cilminafs nafsi baad u baahan tahay walaal Dhaq- ma xanuun xanuun kale kuma hayo xoogaa waa isku yar buuqday xoogaa waa isku waa buuqday ma booqsan anigu wala wartihana inaas cayn maya kuma caayayo ay inaas afragaadina shir ha maya kuma caayayo walaal inaan ku caawiyaan anigu doona waa nin family baan ahay sharaf la baan ahay la yaqaano baan ahay anigu waxaan ku uri uun sharci baa iga kaa soo galay dowladda ingiriis jaadka way mamnuucday Ha.
liisan maysi liisan ha liisan may may samayn kartaa bes yes May.
oh no may ha may lama samayn karo taa lama samayn karo
dee marba haddii loo samayn kari waayo wax cudurdaara waa inuu markaa britain oo dhan ku soo wareego si uu usoo helo geed u dhigma kii jaadka kale عليك صلاة الله عليه سلام الله waxaana dhegaystayaal barnaamijkeenii caweyska washington intaasi ayaan caawa ku soo afmeerayaa wayno iyo toddobaadka dambe inta ka horreysana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano ah
عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله sareed iyo maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediyo maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يا مالين هايستا رسول كاسين مانتا saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareedyo maalin haysta rasuulkaasiin mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
rasuulkiisaan adduunyo ka saahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaan adduunyo ka saahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
rasuulkiisaan adduunyo ka saahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaan adduunyo ka saahidayey ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله